asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta codka kalsoonida u qaadaya xukuumadda magacaaban ee wasaare xamse cabdi barre mid ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta degmada dharkeenle oo laba toddobaad ku xanuunsanaya muqdisho isagoo xaaladiisa caafimaad laga deerinayo madaxweynaha soomaaliya oo kulan wadatashi la qaatay culammada soomaaliyeed galmudug iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka shiray xaaladihii ugu dambeeyey abaaraha dalka ka jira ergeyga gaarka ee gurmadka abaaraha oo ka qaybgalay shirweynaha abaaraha galmudug oo xal lagu qabtay magaalada dhuusamareeb iyo warbixin ku saabsan barakacayaasha iyo saameynta uu ku yeeshay roobkii ka da-ay magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha sideedaad ee agosto sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida waxay u qaadayaan xukuumadda magacaaban ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xuseen washington ayaa faahfaahintaas eegayay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxada waxaa lagu dahay in kulan caadiah inay ku yeeshaan xaruntood ay ku shaqeeyaan villa hargeysa ee magaalada muqdisho taa oo ku dhex taalla xarunta madaxtooyada dalka ajandaha kulanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu yahay kalsooni uqaadida xukuumadda cusub ee uu maalmo ka hor soo magacaabay ra-isul wasaare xamse cabdi barre iyo barnaamijkeeda siyaasadeed wuxuuna ra-isul wasaaraha hortegayaa maanta xildhibaanada golaha shacabka ra-isul wasaaraha ayaa waxa uu xildhibaanada golaha shacabka ka dalban doonaa in ay codka kalsoonida siiyaan xukuumaddiisa uu soo dhisay waxaana la filayaa in ra-isul wasaaraha sidoo kale uu barnaamijkiisa ka horjeediyo xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale xamse ayaa waxaa sidoo kale uu ka hadli doonaa arimo kale uu ku aadan xukuumaddiisa cusub ee uu soo dhisay oo ka kooban wasiiro wasiiro dowliyaal iyo sidoo kale wasiiro ku-xigeenno xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa goorsii horeysay oo shalay lagu wargeliyey in maanta oo axada uu jiro kulan weyne xukuumadda codka kalsoonida lagu qaadayo islamarkaana xildhibaanada looga baahan yahay inay kasoo qayb galaan kulankaas waxaa la filayaa in xildhibaanada golaha shacabka ay ansixiyaan golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra-isul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ayaa waxaa kulamo isdaba joog ah wasiirada magacaaban ay kula yeelinayeen xildhibaanada ku matara baarlamaanka federaalk soomaaliya iyagoona ka codsanaya inay meelmariyaan xukuumadda cusub ee ra-isul wasaaraha xamse cabdi barre taasoo durbo waa la kulantay dhaleeceen uga imaaneysaa dhinacyo kala duwan sidoo kale xildhibaanada ayaa waxaa waxaay maalmihii ayagana lasoo dhaafay kulamo kale la qaadanayeen wasiirada xukuumadda uu soo dhisay ra-isul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxaa kasoo muuqday wadaadka mukhtaar rubow cali abuumansuur oo ku dhowaad saddex sano u xirnaa dowladii hore ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana sidoo kale ka dhalatay arrintaas hadarhayn coogan oo ku aadan magacaabista rubow oo loo dhiibay xilka wasaaradda diinta ee waqaafsi xukuumadda soomaaliya inta badan xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiya xukuumadda lasoo dhiso ee uu soo magacaabo ra-iisul wasaarayaasha dalka loo magacaabo iyadoona sanado kadib ay khilaafyo hareeyaan xukuumadda iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa ee dalka waa madaxweynehe iyadoona maanta la filaya in xukuumadda uu soo magacaabay ra-isul wasaare xamse cabdi barre ay ansixiyaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
mahadsanid xuseen washington mid ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta ee degmada dharkenley ee gobolka banaadir oo si weyn loogu yaqaano degmadaas iyo dadka taageeraha kubadda cagta ayaa hal la arkayey baraha bulshada sabar lagu baahayay in markaa ciyaal ware ay dileen hase yeeshee maamulka iilka ayaa arrintaasi beeniyey waxaana la sheegay inuu laba toddobaad ku xanuunsanyay muqdisho xaaladiisa caafimaadna ayaan laga deerinayaa haddaba waxaa u kurgashay warbixintan oo ka diyaarisay waryahayga faadimo cabdiqaadir xasan
waxaan soo gaaray oo aan hadda ku suganahay isbitaalka dor smith ee magaalada muqdisho saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa aad layskula dhex marayay inuu geeriyooday weliba dilkiisana loo adeegsaday tuurey iyo mindi oo ay dileen ciyaal weero wiil dhallinyaro ah kaas oo lagu magacaabo saalax faarax jimcaale gelle hase yeeshee soomaalidu ay u taqaano saalax jinni waana taageere inta badan aad u taageera dhallinyarada ciyaartooyda ah ee degmada dharkeenley ee gobolka banaadir degmada dharkeenley ayuuna markaasi can ka yahay wiilkani inta badanna markii saalax jinni ay dadku soo xasuustaan waxay aad uga xasuusanayaan dhanka taageerida iyo xiliyada markaasi ciyaaraha ee lagu guda jiro balse waxaa markaasi halkan idinkaga cadeynaynaa in saalax uu ku jiro qolka iga dambeeya ee i c uda ee isbitaalka xaaladiisuna ay tahay mid markaasi uu koomo ku jiro sida dhakhaatiirtu ay noo sheegeen labada isbuuc ee ugu dambeysa halkan ayuu ku xanuunsanayay xanuunkiisa ayay ku sababeeyeen inuu yahay in maskaxda dhiigu ugu furmay kuna soo kacday jug hore uu qabay iyo jug cusub oo dhowaan soo gaartayba laakiin ma jirto dilka dadku baraha bulshada isla dhex marayaan ee ku aadan in ciyaal weero markaasi ay dileen oo dilkiisa tuuray iyo baangado wax lamid ay u adeegsadeen balse saalax waa qof markaasi xanuunsanaya koomana ku jira kuna jira isbitaalkan markaas dr sumid dhakhaatiirta ayaana inoo xaqiijiyeen waxaana ay sheegeen in saalax uu gurmad u baahan yahay xaaladiisa caafimaadna hadda ay la tacaalayaan abshir kaake waa macalinka kubadda cagta degmada dharkinley ee gobolka banaadir dhankiisa ayaa waxaan ka wareysanay bal xaaladda saalax jinni maadaama uu inoo sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu aad ula socday ee xaaladiisa soo dhawow dalsan t v kusoo dhawow baraha bulshada saacadihii u dambeeyey waxaa qabsaday in uu geeriyooday saalax jinne oo wiil dhallinyaro ah oo aad nacaan uga ah degmada dharkenley ee ciyaarahana dhanka taageeradooda lagu xasuusto gaar ahaan xulka ciyaartooyda ee degmada dharkenley bal xaaladiisa iyo wixii aad kala socotay horta marka hore waa mahadsantihiin raadi dalsan wariyaasha oo wakhtigan u taagan inay xaqiijiyaan waxyaabaha oo dadka baraha bulshada ee sida beenta usoo faafinayaan waan iiga mahad celinaa wakhtigina qaali aad soo horteen midda kale xaaladiisa hadda ka warhayna aan u aragnay wuu fiican yahay wuu nool yahay laakiin xaaladiisa caafimaad weli koomadii ku jiraa laakiin ma dhiman saalax waa nool yahay
maxaa saalax sababay in kooma uu ku jiro saalax ugu dhowaan wuxuu jiifaa toban beri two weeks dhanaca muluu jiifaa waxay dhakhaatiirta sheegeen in jug iyo waxyaabo maskaxda ay jiraan dhaawacyo soo gaareen haddana uu koomo ku jiro dhakhaatiirta siday noo sheegeen weli koomadii ku jiro laakiin hadda waxaan xaqiijinaynaa dadka oo baraha bulshada soo dhigaya beenta qofka walaalkiina inuu nool yahay inuu xaalad emergency ku jiro keliya uu baahan yahay in loo duceeyo in la garab istaagana u baahan yahay maadaama uu yahay haliye isboorti oo degmada caanka ah
faadumo cabduqaadir raadiyo i tv-ga dalsan muqdisho
sanid wariyaayaga faadumo cabduqaadir xasan markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan lala qaatay culammada soomaaliyeed wuxuuna ku qaabilay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu madaxtooyada qaranka kulan kulan wadatashi ah kula qaatay qaar ka mid a culamada soomaaliyeed ayaa ugu warbixiyey mudnaanta uu markaasinayo adkeynta xiriirka dowladda iyo culimada isagoo tilmaamay muhiimada ay u leeyihiin la dagaalanka fikirka xagjirnimada iyo toosinta dowladnimada madaxweynaha ayaana culamada soomaaliyeed ku bogaaday doorka wanaagsan ay ka qaataan wacyigelinta waxbaridda iyo dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed wuxuuna ku ammaanay kaalinta ay ka qaadanayaan gurmadka abaaraha iyo taakuleynta dadka danyarta ah dhankooda culamada soomaaliyeed ayaa la wadaagay madaxweynaha qaranka talooyin ku aadan dowladiska horumarinta dalka iyo la dagaalanka fikirka xagjirnimada iyada iyagoo markaa tilmaamay sida ay dowladda ugala shaqeynayaan xaqiijinta soomaaliya heshiis ah halkana haddii aan eegno saaxiibayaal dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa ka shiray xaaladaha abaaraha dalka ka jira waxaana markaas xalay lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kulanka shirweynaha ah ee markaasi abaaraha waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariin qoorqoor iyo ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh u qaabilsan gurmudka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsamee dhinacyadu ayaana waxa ay ka wada hadleen sidii markaasi loo xoojin lahaa sidii gurmad loo gaarsiinaya dadka soomaaliyeed ee ku dhibaateysan ama markaasi xaaladaha abaaraha wajahaya shirweynaha diradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyey abaaraha iyo saameynta baniaadamada kaletay ayaa markaasi xalay aqalka madaxtooyada marka lagu qabtay waa kuwaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariin qoonqoor iyo ergeyga madaxweyne xasan u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cashukuur oo si wada jir ah uga hadlaya kulankii xalay iyo sida markaas ay diiradda u saareen xaaladaha abaaraha ayagoo markaasi baaqi caalamihan u diray hay-adaha markaasi waxbixiya
runtii waa laga warbixiyey oo waa laga hadlay dalka abaaraha ka jira iyo baaxadooda inta ay leegyihiin inta badan dowlad goboleedyada waan tegey meel aanan istaagin oo dowlad goboleedaan tegin meelaan ka tegey mid walba meel baan ka tegey galmudug unbaa hadda igu dambaysa waana ku noqnoqon doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxa ugu muhiimsanna waxay tahay in arrintan abaaraha oo markii oo xilkan madaxweynaha hadda ii egmaday runtii aan ku soo aadnay xilli ay tahay wax dhaqaalaana aan loo haynin aanan laga warqabin labadaasaan isku raacay ka warqab la-aan iyo dhaqaalo la-aan oo gurmad loogu sameeya labadaba aysan jirin shir baa la qabtay lagu qabtay genef dhowr bilood ka hor abrishi lasoo dhaafay aheyd waraysaarihii hore ka qayb galay rooble oo loogu wax aruurinayay soomaaliya iyo geeska africa guud ahaan abaaraha ka jiray un-ka markay isku dardareen lacagtay u baahnaayeen hal bilyan oo doolar ay ahayd boqol iyo dhowr milyan ayagoo ka haya yaan anigu xafiiskan aan hadda ii magacaabay dadaal dheeraan la galnay oo saddex geesoodla kow inaan horta dhaqaalo raadino oo adduunka naga sii jeeda aan soo jeedino oo ay gurma indhaha soomaaliya aan ku soo jeedino isla markaana dadka soomaaliyeed naftooda aan ku soo jeedino dhibaatada iyo baaxadda dalkooda ka jirta oo ay aada ugu warqabin runtii midda labaad oo ahayd in la raadiyo dadkii dhaqaalaha bixi jiray soomaaliya saa la socotaan dowladaha reer galbeedkaa xooggooda caawi jiray ayagiina waxay ku mashquuleen dagaalka ukraine iyo ruushka ka socda oo ay uga jeesteen idhihii adduunka hadday jiraan dowlado kale oo la soo jeedi kara nafteedana in dadaal weyn laga galo iima saddexaad oo ah in la hagaajiyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo inta ka shaqaysa gargaarka bini aadanka oo dhan guud ahaan hadday tahay hay-adaha un-ka ama kuwa caalamiga ah annaga dadku inay xero galaan iyo inay soo xaroodaan markay soo barkacaan dadkaani dhaqan ma laha hadday ka soo tagaan meelihii ay deganaayeen oo dhibaatadu ay ku qabatay waxaa laga yaabaa inay dad kale oo ehel iyo qaraabo iyo ay kor fuulaan ama meeshoodaba ay duruufta iyo dhibaatada haysata ku joogaan oo aysan bannaanka meel isugu imaan sida cabdiraxmaan u sheegay ama madaxdii halkan ka hadashay badiic xuseenna haddii la waayo xeryo dad fara badan oo barakacyaale ay ku jiraan in la yidhaahdo abaarta galmudug saamaynteedu waa yarta saasna maaha waxaan ognahay inay abaartu saamaynta ay leedahay iyo sida muuqaalkaas in loo arko la rabo inay kala gowrida waxaa ka mid a inay deegaanadii iyo hoygii duruuf kastoo ay ku jireen ay deganaayeen ay ka baxaan waa dhibaato waxaa dhibaato kale ah meelihii goobihii waxbarashada iyo iskuulladii iyo dugsiyadii ay ilmuhu aadi jireen in iyagina ay ka kaceen war dadku duruuf kasta ha qabeene waxaan rabnaa cabdiraxmaan in loogu qayliyo oo loogu qayldhaamiyo meeshooda laguna gargaaro goobahooda
weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo ee dalsan muqdisho somalia idinkaga imaanay markaana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ka hadleysa barakacyaasha iyo saameynta uu ku yeeshay roobkii ka da-ay magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay nicimo saciid saalax ayaa ku eegeysa warbixinta
roobabka xagaaga ee sida goosgooska ah u da-aya ayaa waxa ay saameeyeen muuqaalka wadooyinka muqdisho ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka si taasi ka duwan waxa ay saameyn taban ku yeesheen qoysaska barakacayaasha ee ku nool xorooyinka ku yaala gudaha iyo bannaanka degmooyinka gobolka banaadir afar boqol iyo sagaashan iyo shan qoys oo isugu jira beerale iyo xoolo dhaqato abaaro uga soo barakacay deegaano hoos yimaado gobolada baay iyo bakool oo bilihii u dambeeyey soo gaadhay magaalada muqdisho ayaa kaamka diiqo uu ku yaala deegaanka tare dusho ee duleedka magaalada muqdisho waxaay ku wajahayaan caqabado isugu jira xanuuno iyo hoyla-aan ay ka dhexleen roobabka xagaayadah ee ka da-aya magaalada muqdisho xabiiba xuseen maxamuud oo ka mid a qoysaska barakaca ah ee ku nool xeradan marka laga yimaado xaaladda adag ee ka jirta goobtan oo ay kala siman tahay qoysaska kale waxaa u dheer in iyada iyo gabadheedoo umulah aysan haysan hooy ay ka galaan roobka hoobka ilaa cawadana qabadi ilaa hiraabtungna haayla sholololo hadda sida ahaa naftay jirin qorshee ka dhaha jiridi bistaanona walan an haayan lahayn islaamkunga kala hoori wulan ba'a niinsheen sheegayse wal unuka noola niinsheen mahayna ba'a mahayna sihan ararni u unkoyni buushka suubyana noo dumee hogollay noo dumiyoyt meelun eedanoona male meelun goranoona male qoysaskii ugu dambeeyey ee soo gaara xeradan waxaa ka mid a soonta cabdalla waxaana ay xustay in xanuun badan ay ka dhaxleen iyada iyo caruurteeda roobka oo hoori kara xili waliba koolbaari hatta isbitaala ku koysida ah islaanga tuugiyo daawlahaysi haween qunfaac shubon hor i heedkii anug oo faay inan faayno inta ma jirto ninkii hoob intahana geliyey jidka fadhiyan intahana geliyin ununa muslimumehnin geliya usun wal ilaahay gacantiisaa geliyda usunna siye hoosun qofna intay ninksheene way marka walaalay una rafaadnay dandarownay halihii una kooynay ilaa halahannan bacdoona siiya ma jirta awlaadani una iska korgonnay macalin maxamed xaaji waxa uu ka mid yahay dadka da-da ah ee ku nool xeradan barakaca waxa uu sheegay in nolosha dadkan ay ku tiirsan tahay dawarsi xilli wadooyinka ay u mari lahaayeen magaaladana ay jareen roobabka biyo dhigay qaar ka mid ah wadooyinka ba' ma haysano raashin ma haysano mas-uul ma haysano biyo ma haysano dhibkaasaan qabnaa shaqo ma jiro dadka tuugsha aadan tuugsasha aadan ma fahante annaga ugu weyn mari waxay dhe haddii adag ku ima waxaysi kara tuugsanay maho dadkaan kulli tuugsa aadan intaan laga shaqaynaa horjoogaha xerada khadiija maxamed ibraahim ayaa u sheegtay bilan media inay muhiim tahay in dadkani ay helaan gargaar baca ah oo ay ka dugsadaan roobabka xagaaga oo si joogto ah uga da-a xeradan
roobka si aadaa noo saameeyey waxay ka harsadaan ma haystaan waxay ka ugu gambadaan ma haystaan dadka hooyagaan degan aan horjooga kaamka ahay iyagaa dhibkood in badan ka hadli kara laakiin aan intaan aan arkaya intaas eg qoysaskan oo u badan haween iyo caruur ayaa si wada jir ah waxay dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo shaabka soomaaliyeedba ay uga codsadeen in laga samata bixiyo dhibaatooyinka ka dhalan kara roobabka xagaayada oo muddooyinka u dambeeyey si weyn uga da-ayay guud ahaanba magaalada muqdisho maadaama ay yihiin dadka ugu nugul ee waxyeelo ay ka soo gaari karto roobabkani naciim siciid saalax bilan meria magaalada muqdisho
warbixintaas ayaan u dambeysay warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo hadalsani magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystahay cidduu seego waxay dib u heli kartaa boog internetka aan ku leenahay radio dalsan dadcom aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararka adla haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel